geedka waxaa la yihahdaa gud midhahana waxaa la yihahdaa yicib waxaa beera ninka la yidhaahdo dabagaale muxuu u beeraa aad ku garan kartaan aydin markuu meeshaa ka soo qaadaba oo uu ka soo qaado calaashaan midh yiciba uu ka soo qaado dududududu la yihahdo oo godkiisa buu dhigta waxaad ku garan kartaan ma kala foga yicibta ee meel urura yay ka baxdaa saddex laba geed bayna saaxiib yihiin qabada iyo jeerinka geedkaa quulaha ah labadaas geed bay saaxiib yihiin ay markaas geedkan isaga ah waxaa weeye marka la kariyo fruudka iyo cibta haddii sida xamuurada dhar loo gashado waxay noqotaa hanji aan go-in weligiiba yay noqotaa biyaha ka baxa haddii iyada ruuxeeda maydhaxdeeda la kariyo biyahaa ka baxana asal bay noqdaan iyagana waa meel geedkan isaga ah asalkiisa marka la soo gooyo markiiba lama cuno korkeeda kore ee midhaha ay duf buu leeyahay duf yuu leeyahay sidii sidii wax calaashaan ma garanaysaa busun busaho ma garanaysaa ciiro ah ayay leedahay waa la dubaa god weyn baa saas loogu ballaariyaa markaasaa godkaas ololkii laga saaraa rarankiibaa markaa la geliya rarankiibaa marka dufkii kore ee sida bustahoo kale ahaa cashaan magarasa dufkaa sida gaameelada oo kale ah ridaaya waxaa soo hadha qoloftii adkayd qoloftaas adag yaa engegta kii hoosena markaasuu bislaadaa oo tan hadda aynu cunaynaaba bac laga siiyaa waa mid la soo dubay oo laga soo gooyey geedkii oo inta la dubay la rarmiyey oo laga saaray duftii kore haraggii oo adag oo noqday caashaan sidii qolof oo kale yaa soo hadhaaya iyo beerkii labadii dhamba lahaa waa kow sidee baa loo beeraabaa marka timi geedkii markii uu dabagaaluhu uu soo uu dhaco qaar baa iska dhacdhacaa qaarkaa dhacdhaca curdin ahaan buu u qaadaa markaa curdin ahaantaa u qaadaabuu aasaa markuu aaso goborta yar aada aragteen yaa baxda geed ahaan bay u baxdaa markay geed ahaan u baxdo way weynaanaysa dabadeedna markuu geedka weynaado midhuu dhalinaya laakiin asalka beerkaasay kasoo askumanta futadaa yar ee calashanaad aragteen ee qurxunta ah ayay kasoo beerantaah markaasaa geedkii wuxuu noqonayaa geed buu noqonayaa oo caleen buu soo bixinaya caleentii baa koraysa oo geed ahaan buu usoo baxaya markaasuu midho yeelanaya midhihiina marka calashaan laan bay qabsanayaan qurxuntii soo baxday geedkii soo baxay yuu sida xayga maaragtay markiiba usoo waxaysmaya midhuu isu rogaya marka xayga baa ka dhacaya saasoo waxaysmaysa marka waxayna saaxiib yihiin sidaan idin sheegay jeerinka iyo qabada marka qabada waad aragteen waa leedahay qaboy inuu gubo waa la gubaa qabada isna qodax buu leeyahay baashta aad arkaysaan iyo cibti laftigeedu qodax bay leedahay oo la iskama dhex galo waa hurgun hadday qodaxdeedu ku muddo hurgunka ay kugu reebto weligaa ka kici maysida waxaana qabaa sidaa aad u sheegteen meeshaa iminka bacad celintae sharaanbood u dhow victoria africa talyaanigu odhan jiray iyo xeebtaa marka ku dhararan iyo wixii xeebahoo dhan ee xaanadaa faraha badan leh in calashaan meeshaa kulul iyo bacaadkaas haddii inta layskaga beero roobna ku du-o adaan si kalaba waxan baba iska soo baxaysaa baan anigu qabaa ee waa geed laga seexday talena waxaan ku bixin lahaa sida calashaan dadkan inoo ka aqoonta badan ee ciidda eegaa ciidda dadkan ina ka aqoonta badan ee ciidda sahamiya oo cusbadooda iyo cusba la-aanteeda iyo cusbadeeda intay laegtay kala hagaash kala eega in iyada ruuxeeda meeshay ka bixi karto la sahamiya oo niman calashaan aqoon u leh ciiddi ay sahamiya iyagoo geedkiina arkay dharankiisii ciiddiina baadhay meeshay ka bixi karto lagu beeraa aniguse waxaan abaa geedkaas aynu isku wada raacsan nahay meel bacaad ah oo xaanadaa leh ciiddaas jilicsan kulla ah in bahashaas ka bixi lahayd khusuusan waxaad eegtaan meeshta bacad celinta geed baynu saas u sarraa geedkii baa markiiba qabsada marka iyaduna geed ahaan baa ruuxeedu inay u beermi lahayd oo iyada midhahaba la doonin geed ahaan ba ile xididay leedahay inta bacaad celintaa la saaro inay sideeda isaga bixi lahayd baa anigu qabaa marka waxaan odhan lahaa aan dadka soomaalida ku guubaabin lahaa geedkaasu waa geed caaqiba leh hala beero haddaynu mid kale u noqono bahasha saliidda la yidhahdo iyo subagu waa kala duwan yahi saliidda waad aragteenoo ninka cunaa dadka cuna ee caba laftoodu ma kabanto oo biixi bay noqotaa riyahaa badsada geedka kan aada u cuna riyaha markaad qasho ee oo aada laftooda la soo baxdo laftu horta waa sidaa adiga wan usheego laftu waa guduud xinjire waana biixi oo sida calashaan xoolaha mudug daranta ka cuna iyo kuwa nugaal daranta ka cuna waa ka duwan yahay laftaas laftaasu waa xorbash waana dhuux weynta laakiin tan dhuuxeedu waana yar yahay lafteeduna waa biixi waana guduudan tahay marka waxaa biixida ka dhigay riyaha lafahooda ka dhigay biixida yay bahashasan waxtarna u leedahay saasay dadkana waxtar ugu leedahay lafaad bay uga dhigi kartaa marka waxaa odhan lahaa bal geedkaa ha la jitaabiyo siduu u bixi karo hana la beero waana ka baxaya
buraale waxaan moodaya inaanad waxba ka teginin wax lagu daraaba waa hadal tiro waxaan u gudbayaa geed kale oo ah la yidhaahdo gocoso gocoso waxaan ugu horraysiinayaa dhega weyn dhega weynow bal gocoso iyo adiga
gacoso waa geed ka baxa dhulka oo dooga marka cirku da-an soo baxa goonkaana geedka la yidhaahe i- iyaduna waa waa isku sabad oo way isu egyihin oo labaduba midho yaryar bay badho yaryar bay leeyihiin labadan maana carruurtu waddanka aanu anigu ku koray carruurtu waa qodataa iyo dadku waa qotaa eh, waa qotaan carruurtu khusuusan gocosada lama qoto goonkase waa la qotaa waana isku sabad waxaanse ka warhayaa wada soom wadamo soomaaliyeed oo la yidhaho gocosada laga qotaa oo laga qoto dad ku nool yahay inay jirto laakiin waddanka anigu aan ku koray xoogna wuu ga baxdaa oo dhulka uu ku badan yahay wey ay ku badan tahay gocosana lagamana qote xoolaha cuna waana soo bixi og tahay waana doogga ingegi og markiiba ee ingega marka horena doogga hore usoo baxa wey ee biyo biyaha xooluhu markay daaqaan xaar bay dabada kasii daayaan kaliishiyo waa ku qaras baxaan oo waa dooggaa jilicsan ramaaska iyo ayay ka mid la mid tahay gocoso wadamadan inaga sokeeya mudug iyo dhulkaa iyo inay nacfi ku leedahay waa maqlay laakiin waddanka aan anigu ku koray ee joogo iyo wadamo badan oo aan maray waana ka baxdaa oo xoog bay uga baxdaa lamana qorto oo lagama yaqaan godashadeeda waa geedkaa doogiina iska soo baxaya kaliisha hore marka doogu qallalana cawskaa horuu qallalaya ku jirta berimadana waa u badan tahay iyo dhulka dooxooya ee dooxooyinka biyomareenka ah dhulka berinka la yidhaaha ee arabka ee la dego xoog bay uga baxdaa dhulka biyomareenka ahna xoog bay uga baxdaa xooluhuna waa ku hogagooyaan oo kaliisii aad bay waa jecel yihiin oo u cunaan oo waa ku hogagooyaan adhi iyo geel iyo lo uma iyo faras iyo waxba uma kala socona gocosayntaan un baan anigu ka gaadhay cilmigeeda
gocoso waxaan u gudbinayaa eh, daahir afqarshe daahir afqarshe oo gocoso waa geedka yararkaa oo caleemaha yararkaa oo soo baxa dooga horaantiisa soo baxda kow eh, iyada iyo goonku way isu dhow yihiin eh, dadka qaarkii waxay dhahaan waliba anigu gobolka bari waxaa looga yaqaanaa eh, caleenteeda jed ayay marka hore dhahaan caleentaa soo bixitaan ay soo baxa waxay jed marka mar dambaa miro laga gurtaa eh, guud ahaan labada geed waxa la isku yahay jed oo waxay ka baxdaa dhul ay caan ku tahay ayaa jira Eh, marka daahir afqarshow adiga eh, u xeefnaan jira geedkaasi balhaye
mahadsanid geedkan la yidhaahdo gocosada marka dhulka roob helo geedka ugu soo bixi horeeya weyn cilmiyan marka la eego geed dhulka ka soo baxa oo isaga ka horeeya ma jiro mid kale oo layada maxaan sugaa oo ay ilmo abti iyo ilmo eedo yihiin yay mar soo wada boodaan markaasay dabadeed dhulkii oo dhan qurux u yeelaan xooluhuna sidaa la sheegay waa cunaan markaa waa yahay marka dabadeed geedkii uu qallalo doogii yaraado labadiiba ugu qallayl horeeya saaxiibka ayo u soo horreeyey yaa cawskii ugu qallayl horeeyo ugu gaaro horeeya markaabana waa baaba-aan cawskooduna markaa isma taagay caskuu ku duulaa markaa meeshii midh ka baxayba midh baa ka hooseeya badi ah oo yar yaa hoosta ku jira markaa dabadeed haadaa qodata waan laga soo gaadhin dabagaallahaa qota shimbirahaa qota waxaasoo dhammi dabeed waa ay raadsadaan carruurtaa qodata wax sidaa lagu macaamiloodaa midhihiisuna waa waxoogaa yar oo weliba laba gal oo kala hooseeya yay ku sii jiraan marka waa wax yaroo cad waxaa hoosta ku jira waxaa markaa la sheegay in dhul aan u malaynayo deexdaba inuu yahay yaa aada loogaga shaqeeyaa oo la soo geliyaa magaalada tan xamare iminka aynu joogno midhaheedii oo qaali lagu iibiyaa oo farsamooyin kaloo aan kaga warrami doonana loosii kala iibsadaa waxani waxaan waa tan midhkaa yare hoos loo qodaye sidee loo biiriyey sidee loo qodi karaa taasaan dabadeedna dad weydiiyey waxay yidhaahdeen meeshii ay ka soo baxaysee loo yiqiinay inay markii hore ka baxday geedkii ilaa badhidiisii ma foga eh yaa arladii oo dhan la duqaynayaa oo dabe camuudi baa la qaadayaa camuudi baa waxaa lagu shubayaa markaa shaandhada tan nuuradda lagu shaandheeyo oo kale camuudii burbursaneed markaasay iska daadanaysaa waxaa soo hadhaysa markaas gocosadii gocosadii markaasaa laga buuxinayaa jawaano iyada oo yar milicsatay yaa u lala dhacaya ushaasaa dabeed burburinaysa o markaasay waxay noqonaysaa sidii saloolkii oo kale galkii saraa ka dhacaya bahashii oo ubaxa oo cad yaa kiishash lagu soo dhoofinayaa magaalada xamar baa la keenaa markaasaa dabadeedna la marinayaa mixdin wax laga dhigayaa daqiiq oo kale markaasaa waxaa lagu darayaa geedkan la yidhaahdo xabxabka amase qaraha qofba si u yaqaano midhihiisii oo la maydhay oo isagana la saloolay oo laga tuuray haraggii madoobaa yaa isna sidan oo kale dabeed loo marinayaa isna mixdin labada geedba saliid bay leeyihiin caano riyaad baa lagu karinayaa waxoogaa yar baa ninkii arooska ahaa la siinayaa habeenkii iyadoo hurda la tagto mahe mar walba waa inuu taagnaado ka shaqeeyo gabadhii waaba cilmiyaasha waaweyn ee waddanka lagu shaqaystaaba ama waaba dawo ahaan waa waxa nacfiga intaa la gaadhay waa labadaa geeday midna markaynu xoogaa yaroo biyo-a ka yar maaragtay bashaqbashaqsiino aynu iska daadinaynaa iniinihiisii midna aynan cilmiba ulahaynu daba dhulkeenni ka baxaya kolkii dabeed labadii geed la isu geeyey iyo caanihii riyaheennay isku dhaqaaqeen nacfigay geysteen waa kuwa kan markaa waddankii aananba warba u haynba waxa ku jiraba yaa dabadeed dhulkii waxaasaa ka soconaya gocosta markaa waxay kutusaysaa inay dhanna faytamiin ka tahay dhanna wax ilaahay kugu manaystoo dhulkii ka baxaya ay tahay dhanna sidii loo gurayay sida tanoo hawl yar ay tahay oo ayna inagu cilmi u lahay markii carruurta xabad qudha la soo baxaysay ee camuuddii markii la jilciyey la shaandheeyo dabeedna ay soo hadhayso wixii si fudud loo wada helayaa kolkii la garaacayna galkii ka dhacay markaa dabadeed waxaan ku leeyahay waa khasnad aynaan oqoonin anigu intaasaan kaga baxayaa ha lagu dadaalo oo bal ha la teeri gareeyo shuqulladaa dadkii aanu ka soo darisnayna magaaladan xamar bay joogaanoo arooska ilooba ilaa waa in loo diyaar gareeyo waana soomaalida cadcad waxa ku macaamilooda amase xamar aada usii deganayd bal halkaasaan ku joojinayaa waa mahadsan tahay
daahirow aada iyo aada ayaad geeda kan usoo daraasaysay gocosaduna runtii waxa weeye waa dhulka aa geedka ugu horeeya marka rogdo oo soo baxda markay soo baxda waxa weeye waa jed bay dhahaan marka horeeya iyadiyo qoonuhuba way isu eg yihiin caleemahoodu ma ma waaweynaadaan waa caleen yar yar yar yar yar yar oo ka soo baxda waxaa kaleeto oo jira gocosadu mir bariyeeda yar tahay baridaa la gurto oo yar tahay waxay u eg tahay muuqaalka waxaad moodaa basal basal yar baad moodaysaa laakiin filfisha ayay leegtahay filfisha kama waaweynaato filfisha ayay leegtahay laakiin muuqaalka markaad aragto hal gocosaa oo meel yaal waxaad oranaysaa waa hal basala oo meel yaal ayaad oranaysaa caleenteedana waxaad moodaysaa caleenta basasha oo yar yara oo aad u yar yara oo sidaasay isu yar isu taagtaagtaa laakiin oo khafiifa oo aada u dhacda ayay leedahay ko sida loo guro eh, waa adaa ka sheekeeyey oo sida eh, loo guraa waa sidaa aada sheegtay meesha laga guro ayaan kugu darayaa oo aada iyo aada loogaga dhaqmo waxaa waaye ceelbuur iyo hareerihiisa ayaa aada looga guraa ceelbuur iyo hareerihiisa ayaa aada looga guraa ama eh, eh, aagga ceelbuur oo dhan ayaa caan ku ah geedkaa guridiisa ayaa ku ah gaalkacyi ruuxeeda waxbay ka qaadataa oo qayb bay ka qaadataa laakiin sida ceelbuur ku yahay oo ceelbuur looga ururiyo loogama ururiyo Eh, meeshta aadan yabaale la yidhahdaana isna aadan yabaale la yidhahdaana waxbuu ka qaataa qayb bay ka qaataan laakiin sida ceelbuur looga guro yani ceelbuur iyo inta la deriska ayaa meeshaan eh, xarun u ah wax meel walba waxbaa xarun u ah siday ceelbuur xarun ugu tahay geedkan la- dhagaxan la qoro oo la yidhaahdo eh, eh, burjikaha ay ugu tahay ayay misle geedkaas kusii darsatay oo geedkaas aad baa looga yaqan oo looga farsameeya oo xarun iyadaa u noqon karta Eh, waxaan ku celinayaa nin aan u malaynayo inuu nooga ogaal badan yahay ama uu daraasada ku sameeyey ama waxbaa ka cunay Eh, eh, eh, eh, fiqi buraale ha ahaado fiqi buraale intaana fiqi buraale gaarsiin waxa weeye eh, fiqi buraalow adigu ma isku dayday sida eh, daahir afqarshe uu uu tijaabada uu usoo guuriyey geedkan ninka cunaa inuu eh, raganimadiisu saayidaysoona taas noogu sii dar
waa tahay horta baalka kan la yidhaahdo sidaa uu daahir u sheegay gocodsada iyo goonku waa laba meel ka wada baxaha Eh, kalana duwan bari ahaana ku kala duwan caws ahaana ku kala duwan Eh, waa geedaha marka u horeysa sidaa uu daahir u sheegay bahalka maxaan sugaa la yidhaahdo iyo gocodsada iyo goonka saddexduba marka u horeysa roob dacwo waa saddexda ugu soo horbaxa waa tacaashaan ee la yidhaahdaa maxaan sugaa iyo yaa wada hadlay iyo gocsada ee ramaaska markaasaa ramaasku yarah waa ka dambeeya ramaaskaas soo baxa yaa wuxuu yidhi maxaan sugaadow had iyo goor marka roobku do-o markiiba waad soo baxdaa markiibana waad ugu ega korraysaaye maxaad maad nala socotid annaga waxay tidhi hadalkii bay soo koobtay maxaan sugaado waxay tidhi samaasow ama waa la cad yahay ama waa la madowya marka ugu horreysana waa inaad ay soo baxdaa way ay madowda ha marka ay calashaan xoogaa yar qorax cadcad yar qabatana markiiba waa engegeysaa marka waxay tihi samaasow ama waa la cad yahay ama waa la madowya samaas markay leenahay gocosadu xitaa waa ku jirtaa goonku waa ku jira mid kalaa jirto carruurtu markay qodato bahalka bidmatrka jimada qaarkood way u heesi jireen oo waxay odhan jireen gocosoy gadh weyn goonow hor weyn yaa la odhan jiray gocosoy gadh weyn goonow hor weyn marka labadoodu waa kala midho waaweyn yihiin oo goonkaa midho waaweyn waana kala jilicsan yihiin dubkooda kore haragoodu oo waxaa harag jilicsan goonka wuxuuna leeyahay eh, galal badan goonku oo wuxuu leeyahay mid xuuba hoo kore iyo mid madooba hoosta kaga sii jira iyo mid cad oo u tagaaya adiba maayo baridii midhkii u tagaaya gocosaduna waa saas oo kale laakiin way adagtay oo sida filfisha oo kale yaa markaad gawska ku qabato haraggeedu bax yidhaahda labadubana markaad eegto labaduba waa saliid oo sida saliidda subag bay labaduba leeyihiin waa kow dhulka kan hadda aad soo tilmaanteen ee saldhigga uu yahay ceelmur iyo hareerihiisa iyo mudugaa barhkiisba aroos markii gabadh loo qaalqaalinayo sida loo yidhaahdo dadka qaarka ay yidhaahdaan xeedhaha loo sameeyo gabadha ama dhigaal ha loo dhigo guriga ee la yidhaahdo calashaan ninka baantiisa ah yaa bahasha tan gabadha reer wanaagsan ka dhalatay loo kaydiyaa gocsadaas iyo goonkaba markaasaa laga buuxiyaa xeedhyo markaa lasoo hagaajiyo iyada oo subagii lagu daray oo lasoo kariyey oo caanihii riyaha lagu kariyey oo haddaba baayo la hagaajiyey oo qaarna sideedaasaa loo qadhiidha saas loogu dara qaarna sidaa u daahar u sheegaybaa maxdinka loo marsha marka waxaa weeye kaydka nin raga loo dhiga ka ugu wanaagsan waxaana yaqaana shughulka caynkaasa dadku waa kala gooniye dadka nafciisa yaqaan dhulku dhirtiisu waxay gasho iyo waxay guddo yaa samaysta bahalka kan sida calashaan dadka xeebta dega uga ilbaxsan yahay xagga xeebta dadka xoolaha dhaqda yay dadka kuna dhulka nafaca ka soo baxa uga ilbaxsan yihiin dadka kale marka waxa weeye naa gabadha sadoh wanaagsan leh markay reerkooda ka soo kacdo oo ninku bidbatel xamar uu degan yahay ilow ilaa ugu yaraan waa inay soo qaadaa ohol weyn ama jiraab weyn ama xashin baashaas ka buuxdo oo la soo dhilay oo la soo hagaajiyey ama xeedhyaaba laga soo dhigaadoo loo keenaa gabadha oo bahalkaasu nafciisu horta waa sidaas bixdinkiisuna waa saas oo waxaa weeye dhirta ku soo baxda doogga oo ugu bixi turaysa iyaguna dhirtu markay baxayso qaarna dee midhaha waxay ku yeeshaan baarka qaarna salkay ku yeeshaan waxa weeye midhaha salka ku yeesha aashangeedkood ku yeesho gocosada iyo iyo iyo muxuu ahaa goonkaba waxayna ka baxaan sida qaalibka ah oo u badan yihiin meelimo meeshay ka jilicsan tahay oo u badan weliba dhulka dibirka ah oo ah hadda matal mudugaas aad buu ugu badan yahay nugaal aad buu ugu badan yahay ciidda ruuxeeda aad buu ugu badan yahay inkasta oo ay kala waaweyn yihiin midhaheedu oo meel waliba say biyo u hesho yaa midhahaasuna u kala waaweynaadaan weliba calashaan dadkaa bahalka qotaa meeshaa bahalkaa laga sameeyo sidii beer ahaan ayay u kaydiyaan marka bahalkaa gocosada la yihahdo iyo bahalkaa goonka la yihahdo waxa weeye cunta caashaan muqadisah oo aada u wanaagsan oo dadka yaqaanaa sida arahda loogu kaco midhaha hawdka loogu kaco yaa isagana arah loogu kaca intaasaan kaga baxaya
horta waa aada iyo aad baad umahadsan tahay sheekh buraalow gocosadu oo iyo goonkuba laba geed oo aada iyo aada qiimo ula weeye waxaadda moodaa inaybay soo gelayaanin mar hadday ka qayb galeen dhaqaalaha guriga ayay soo gelayaan mar hadday ka qayb galeen arooska iyo mindhismihii hore ee guurka mindhismaha hore ee guurka ee reerka markaa la gelbinayo ama wiilka iyo gabadha guri la geynayo la guri geynayo xeerada ugu horeysa ee la sameeyo oo sida reer galbeedkan ama reer waqooyigu ay u sameeyaan xeerada ee xeer furiinka la yidhaahdo ama xeerada loo sameeyo xeerada la dharoobayo ama sida loo sameeyo meelaha qaarkoodna geedkan looga sameeyo oo dadka aad sheegtay oo aada iyo aada nafca dhulka iyo nafca dhirta iyo nafca beeraha yaqaani ay ay samaystaanin aada iyo aad baa horta geedka u qiimo gaara ayuu yeelanayaa geedka inkastay yaryar tahay naqana waa bushaareeyaan baa la yidhi oo goonka iyo gocosada iyo iyo iyo iyo maxaan sugaa saddexdaa geedba bushaara weeyo haddiiba inay naqa ka warramaani sida sanadku yahay bay uga warramaan dad aragta iyagoo hakiye gaabiyey dhulku male nur male ama narsi male ama sanad fiican male dhulku haddaad aragta iyagoo gaabiyey ama roobkaas waa roob oo aan galgaal baxsanayn ayuu noqonayaa ko waxaan ku celinayaa gocosada iyo goonku waxaan ku celinayaa ninka la yidhahdo dhega weyne dhega weynow dhega weyne gacantuu ka taagay oo ka cudur daartay ninka yar baan kaa qaan buu yidhi waxaan ku celinayaa siciid oo aan u malaynayo raggii wax ka guri jiray inuu yahayba siciidow maxaad ka sheegaysaa haddii saddexda waa ka cudur daarteen anigu aan aan sii wadwado sida aad sheegteen geedkaan geed aad iyo aad qiimale weeye odayaashu say u sheegeenna baan kuwada waafaqsanaa kulligay oo dhan waana laga maarmaan wey horta in la tijaabiyo weliba sheekadii uu sheegay ninka la yidhaahdo daahir daahir sheekaduu sheegay in la tijaabiyo oo weliba ragga dhalinyarada oo hadda liito oo suuqa isku boobay oo hadda la aroosi waayo tabardaro darteed raggaas baan in la siiyo inay roonaadaan aan kasii gudi marka waxaan u gudbayaa geed kaleeto geedkaas wuxuu noqon doonaa jaleelo jaleelo jaleelo jaleelada waxaad moodaa faa'iidooyin badan bay leedahay dhirta miro bixiso weeye qaraab ahaan waa loo cuni karaa laakiin nafaceedu saa uma sii badna laakiin faa'iidooyin kaleeto ay leedahay ayaa jirta jaleelada waa marteen iga raalli ahaana jaleeladii waa la maray quraca isagana waa la maray geedkan la yidhaahdo ha geed aan la marin baa jira laba iyo labaalbaal iyo boqoradii barbaaqaday ko geedkan la yidhaahdo qulcis qulcis ama geed kaleeto isaguna la yidhaahdo la yidhaahdo qulcista geedka la yidhaahdo geedkaa qulcista la yidhaahdo waa geed u eg sida midhihiisu og yihiin midhaha berdaha midhaha daraga bay ogyihiin iga raalli ahaada berdahma ayaan odhanay miraha daraga ayay ogyihiin waa miro yar yara geed weya wuxuu ka baxaa togaga waa weynaadaa aada iyo aad buu weynaadaa geed geed sabeel la yidhaahdo oo caleemo dheer dheer oo haddaba laga helo magaaladan xamaa ka baxa guryaha hortooda lagu beero cadcad ayay u caleema eeg tahay caleemaheedu waxay ka gedisan yihiin waxaa la yidhaahdo daraga iyo bardaca way ka dhuudhuuban yihiin oo dheerdheer yihiin Eh, caleemaheedu waa madow yihiin laamaheedu way fara badan yihiin jirideedu eh, ma dheeraato laakiin saldhigeedu waa weynaada sida cadag oo kale geedka cadag oo kale sidaasay u baxdaa marka toogana way ka baxdaa haddaba geedkaa qulcista oo iyaduna miro bixisa oo miraheeda la cuno Eh, bal eh, waxaan marka ugu horreeya u gudbinayaa siciid Ah. sharxaygu ma aha wax kale Eh, eh, aniga sharxaygu waxaygu wuxuu ahaa inaan halo odayaashan usii bila- oo u bilow oo xusuusin ayaan usii galay Eh, maadaama aan soo diyaariyey ha- warka qulcista waxaan u gudbinayaa daahir afarshe daahirow
mahadsanid qulcista waa geed sida axmed nuuru sheegay wuxuu ka baxaa dhulkaa la yidhaahdo sanaag oo dhan ayuu saa ugu dheeriran yahay markaasuu wuxuu doontaa dhulka ximanka ah ee godadka ah sida darayga ama berdaha ayay saaxiib yihiin waa geed madow horta waa geedan caleentu ka dhicina weligiiba caleentiisa iska watan waxay kaloo saaxiib yihiinay meel ka wada baxaan geed la yidhaahdo dhicir oo isagana aan xooluhu cunin laakiin hadday cunaan geelu ku indhabeelo yay ilmo abti iyo ilmo eedo yihiin oo meel ka wada baxaan waayahay marka qulcista wuxuu leeyahay geedkiisu in doora ayuu la ekaadaa waana dhirta la hartan karo laakiin meel laga hartado ayaanu lahayn oo meesha uu ku yaallo ayaa meel khatara ah oo aan dadku geli karin lama dhuubdhuuban oo caleen waaweyn leh oo toos u baxa na waa leeyahayo markaad ulaweydo ulaha waa laga goostaa midho waa bixiyaa midhuhu sidaa la sheegay sida daraygay u baxaan laakiin waa wax yar yar oo sida darayga bad laamaha u raaca oo aada mooto layn layn ayay u baxaan marka ay bislaadaan waa guduutaan marka dambe ay sii bislaanayaane dabadeedna sidii darayga ay noqonayaan dhuubaan oo kale ana madow baa markaa soo gala midho saas u fiican oo dadku aada u jecel yahay ma aha laakiin qofka gaajoonaya iyo dhallinyarada iyo haddii ay yimaadaan waa iska yar muudmuudsadaan sidaa weeye inta uu nacfi leeyahay xoolaana laguma ooto nacfi weyn oo caynkaas oo kana aan maleh qurux buu markaa kuleeyahay adoo dabadeed waa dhirtaas maaragtay geed madowga ahayn caleentu ka dhacaynin anigu intaasun baan maaragtay kaga hadhayaa
Eh, eh, horta daahir fakar show waad aad waad ugu mahadsan tahay saas u sharaxday waxaan moodayaa inaan laga sii badin karayn geedka kaleeto u ego aatee dhicir aniga dhicirta waa ii qoray laakiin waa- waan gafay qoridaydii baa baa akhribnayd dhicir waa isku barbardhiga isku hordhiga labadooda Eh, dhicirta iyo isagu waa isku mid Eh, geedkaasuna waa geedkaa weyn waxaanba lagu oqoon waayeen bahalka kan la yidhaahdo shabeelka shabeelka iyo libaaxuba way galaan sababta waxa weeye way weynaadaa sida cadag oo kale u noqdaa yani wuxuuna arlaa iska dhan akademida heesaha oo dhan baa marmarqaas geedka geedka ka baxaya marka eh, waxaan u gudbinayaa oo isaguna geedkan eh, waxaan moodaya usna aqoon dheeraada u leh siduu inoo kusii akido oo inoo kusii sharxo saqiburaale
geedkan isaga ah horta anigu waan aqaanaa dhirta markaynu tilmaanana geed dheeraada iyo geed gaabtaba waa leeyihiin laakiin hadba meesha uu ka baxa say u eg tahay ayaa dhirtuna la mid tahay maxaa yeelay meeshii ama biyale ama raysku had iyo goor ku haro geedkeedu waa dheeraada meeshii geed kulaylana oo ashaan ma garanaysa aan rays hoose aan xiidad u qabsanina ma u dheeraado geedkan horta meel waxbaa ka doonine dhicirtaas iyo ee qulcista iyo darayga iyo berdaha iyo kulli waa isku dir ha kala duwanaadeen laakiin geed ahaan markaad eegto caleentooda waa isku wada hal bahalka kan la yihahda qulcista waxay laala eg yihiin midhaheedu markaad sii tilmaanto canabka canabka midhahiisa ayuu aad moodaa inuu weliba xoogaa ay kasii yar yihiin kuwiisu ay kasii yar yihiin yaad moodaa nafac saasa ma ilaha laakiin waa dhul qurxiye oo meesha uu ka baxo dhulka ayaa qurux ku yeesha toogaga ayuu u badan yahay oo gebiyadu badiba saa iska soo laadlaabta meesha gebiyada ayuu saa iska laadlaabiya waana dhirtuna waa kala leedahay dhulku waa kala leeyahay wuxuu u badan yahay wixii aashaan sanaag ee buur u badan buur u badan ama togag u badan ayuu geedkaas ka baxaa
meeshii lagu beerana waana dhirta markiiba qabsata dhulka haddii la beero waa dhirta qabsata markiiba xidido dhaadheer oo sida darayga u baxana waa leeyahay laama dhuudhuuban oo cashaakdilnimo iyo marmar ula laga goostana waa leeyahay mase midhihiisuse wax nafac leh geelsinuhu waa iska qadhaabtaa oo casha magaranaysa dadka xoole tiratadii had iyo goor waa iska qadhaabtaana laakiin wax kaydahoo loogu raandhiiso uu leeyahay ma u jiro intaana u dhaaf maaya
waad ku mahadsan tahay weliba waxaan kusii caddaynayaa oo aan kusii dari lahaa geedkan la yidhahdo qulcista iyo dhicirtu xoogaa waxay ku kala gedisan yihiin dhicirtu way dheeraataa qulcistuna oo lugtoolahay yeelataa lug dheer bay yeelataa oo laamheeda iyadu way kor bay deb- waxay noqotaa berdaho kale waxaad moodaa dhicirtu inay berdaha u egta oo sida berdaha sidiisay laan laan oo ji- lugtoolahay yeelataa Eh, dhicirtuna eh, geedka la yidhahdo qulcistuna waxay raacsan tahay be- eh, daraga sida daragoo kaleeto ayay tahay oo labada nimba mid miduu la sinjiyahay maxaa jira da- daragu laamihiisa saa uma sii dheerdheeradaan lakin waa bataan oo wuu iska bataa dhulku iska qabsanaya saasoo kaletay waxaan aan ku shabihi karaa cadagu siduu u bato dhirta ugu tiro badan cadagay u egtahay caleemaha waxay u egtaa baxar saafka baxar saafka laakiin waxay uga gadisantahay iyada caleenteedu waa madowda baxar saafka caleentiisana waxaa moodaa baro cawl baad moodaa oo waxaa moodaa in in huruud ayaad moodaysaa Eh, huruud waa huruud ayaad moodaysaa oo midabkiisa xoogaabu waxaad moodaa cadaan cadaan raac buu ka yahay isaga ka ca- ka cad baxar saafka ayaa ka dhan baxar saafku marka qulcis eh, dhicirta u dhow oo dheer dheer dhicirta ayaa dheer dheer laakiin qulcistu waa tiro badan tahay saas ayaan kusii kabi lahaa anigu odayaashii warkoodii inta kale ay ka sheegeenna waan ku wada waafaqsanahay aan sii gudbo Eh, waxaan u gudbinayaa eh, eh, waxaan u gudbinayaa ninka la yidhaahdo eh, eh, dhega weyne dhega weynow waxaan kusoo gudbinayaa geedka la yidhahdo gobka oo la wada yaqaan bal gobka iyo faa'iidadiisa iyo
geedka la yidhaahaa gobka geed caana weeyi waana geed nacabkiisa la wada yaqaan aqalada intaan midhahaba la gaadhin soomaalidu ku jirtay reer baadiyo hoggisto waa gob waxaa lagu hoos jira udub ha noqoto dhigsi ha noqote dhigahana isagaa laga guraa udbahana isagaa laga gooyaa hag siyaada ana waalayo waa lagu qabaa midhana waalayo midhihiisa waa taad aragteenoo waalayahay midho oo soomaalidu waa wada taqaan sidiisana gobba waxaa loo yidhi haybad gooniyuu iska leeyahay harkiisa iyo bixiddiisa iyo dhirta burji gooniyuu leeyahay wargeedka halkaa ka muuqda ma gobba haddii aad soconaysaan oo daashaan oo geed gobi meel idin ka muuqdo war gobka aan harsanayn oo ku wadbadonanaysaa dadkuna ruuxa la- nasi- la- nasiiyada wanaagsan ee wana- ee macaadilada wanaagsan ee fiican ee nasabka ah ee de- deeqsiga ah ama camalka wanaagsan waxaa la yidhaahaa waa gob ninkaa hebe la yidhaha berigii hore le xitaa lays qolan jirna waa- halkaas waa gob baa la yidhahaa gobku waxaa lagu tilmaamaa wixii wanaagsan xoolaha waxaa la yidhahaa waa gob gobaad baa loo bixiyaa geela hasha kaa carari weyda ee diidi weyda qaalinimadeeda ku haraatiyi weyda ama saca kaa carari waaya ama ee, markiiba isu kala kala dhigay ama caanaha fiicanna leh nacfiga aad ka hesho gobay iyo gobaad iyaa la yidhahaa oo saasaa loogu bixiyaa marka geed burjina leh oo ilaahay saaray ilaahay xagga ilaahayaa laga saaray haybad gooniya leh araggiisuna aragga dhirta kale ka wanaagsan yahay nacfigiisuna hadh iyo midho laga cuno iyo guryo guri laga dhisto iyo mid kasta ha noqdee leh weeyi waana geed cabaara maqasha iyo riyaha iyo awrka geela laalaya abaarta markay tahay xooluhuna nacfi aaday ku qabaan oo caleentiisu had iyo goor way iska cusub tahay waa geed barakaysan marka mid keliya oo meel ka taagan hadduu yahay magac gooniyu iska leeyo gobka meel heblaad gobkii meel heble ka taagnaabaa la odhanaya waxaa jira dhul badan oo geed goba ku magac leh waddankaa mugaasho oo idinba waa taqaaniin gobka goolka gobka maxan gobo badan baa jira gobabley adigu dhul badan oo ku magaclaa jira marka waxaan ku wadaa nacfi wax kastaa hama noqda geed ka magac weyn ama ka haybad rooni inuusan ku jirin soomaaliyaba ka bixin ha lagu shiro ha la hadhsado haddee bayli ka leeyahay wax nacfi si kasta ha laga hele guri ha laga dhisto dhigaha udbaha wax kasta ha laga gurte marka gobka geedkaa nacfigiisa soomaalidu wada taqaan haybadda gooniya iyo burjiga gooniyana alla siiyey harka gooniyana alla siiyey weeye gobku dhirta soomaaliyeed dhirta nacfiga lehee lagu lagu lagu faani karo inuu yahayna waan ku waa la ogyahay waa geed loo loo yaqaan anigu intaa ubaa ka gaadhay horta ninka la yihahdo daga weyne aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waxa weeye ko anigu waxaan saan ugu sii bilo ama aan ugu sii bilaabo ama aan usii bacro waxaan odhan lahaa geedkan la yihahdo gobka dhowr dhinacaan ka eegno dhinaca koowaad mirihiisa aan eegno oo bal horta mirihiisa say waxu taraan iyo waxtarkooda iyo xoogooda iyo sida loo gurto iyo waxa aan ka sheekayno waa dhinabaa ko dhinac kale aan ka eegno oo dawada xaggeeda qayb weyn buu ka qaataa oo caruurta iyo qanjabararka markay ku dhacaan caleentiisaa la shiidaa oo marka la shiido ayaa la mariyaa oo wixii meeshii bararsanayd oo gob la mariyey waa soo jeedaayo waa gob ayay dhahaan oo waxyaabaha ugu daran weeye hadda xamar xataa waa lagaga dhaqmaa dhinaciisaasna taasna waa aan ka eegno mid kale saddexaad aan ka eegno aan ka eegno maxaa dadka dhinta loogu dhaqaa geedkan oo muxuu yahay oo maxaa waxaad moodaa inuu sunnaba aad aan u yahay dhinacaasna aan ka eegno xagga owlihiisa iyo wax loogu loogu dhama dhinacaan ka eegno waxaan u gudbinayaa intaas inaad noo sharaxdo saqi buraal
horta geedka kan nafciisu waa fara badan yahay qayb waxaa ka sheekeeyey dhagaweyne oo waa wixii dhis xaggiis ku saabsan anigu waxaan ugu alxanayaa xagga caleenta magaciisa horta geedkan gob baa la yidhahdaa caleentiisana qasil baa la yidhahdaa qasil marka qasil waxaa loo yi waa wax nadaafadiye qasilkaasu marka dhowr qaybood buu u kala baxaa haweenka naagta fiicani meeshay cusburka ka marsato waa geedka markay isnadaafadinayaan ay ismariyaan oo ku maydhtaan oo timaha ku dhaqaan oo si walba gurigaba kama dhammaadaba maxaa yeelay sida labeenta oo kale uu jidhka ka dhigaya labeentu marka la ismariyo wayada jidhka jicisa oo aada hadilmaayo u wanaajisa horta saasu waxaad moodaa caleentiisu inay mandhareer leedahay mandhareer inay leedahay yaad moodaa caleenta oo markaad qasto mandhareer baad moodaysaa inay caleentu leedahay mandhareerkaasoo sida xabagta cadaadda oo kale marka cashaan xabagta cadaadda oo kale cashaan la jilciyo la jilciyo la jilciyo ama la kariyo ama hadilmaayo ee maxdan la mariyo wayada saas u haysata malabka ruuxiisa isaga marka saas ruuxiyo saas u haysta iyada marka calashaan la jilciyo caleentaa waa la tumiya marka la tumo waa maxdin baa la marinaya waxay noqonaysaa budo budadaas yaa naaguhuna ku maydhtaan maydkana waa lagu maydha haddii meel nabar kaaga dhaco oo nabarkaasu laba nooc uu kala yahay hadduu barar yahayna bararkaasaa lagu dhoobaado wuu nuugaa us markaa oo caleentaasi way nuugaysa haddii uu nabarku boog noqdana wuu bogsiinaya oo dheecaanku ka nuugaya marka caleentiisu nafac fara badan oo aan la koobi karin bay leedahay gobna marka la yidhaahdo waa ammaan oo magac laysku ammaano oo ka wanaagsan ninkaas waa gobgobi dhashay ama gabadhaas waa gobgobi dhashay ama reerkaasu waa gobgobi dhashay nin la yidhi ammaanu hadhay ma jirto marka waxaad moodaa ereyga kanu marka ilain raad raac baynu hoos ugaanu baynu raacaynaayo magaca kan gob la yidhaahdaana inuu geedkaa nafaca ku jiriyo wanaagga uu leeyahay yaa gob loo yidhi baan u malaynaya waa kow ma engego oo had iyo goor waa geed abaareed waa loo gooyaa xoolaha dhirtiisu da waad aragteenoo waa waa geed iska taagan had iyo goor waa had ballaadhan yahay sogsog weeye qodax dheer ma laha caleentiisu ma waaweyna oo caleen waaweyn oo balballaadhan ma aha waa ko waxay isu egyihiin sidaa taa jeerinka yay isu egyihiin caleentiisu caleen waaweyn ma laha misna xooluhu haddii loo laangooyo oo ama geel hahaata amaale hahaata ee xoolo gob caleemaad haystaa ma xumaadaan wuxuuna u badan yahay dhulka dixaha oo meesha biyaha ah ayuu u badan yahay dhul badan oo uu ka baxo nugaashaas iyo mudug iyo buuro iyo hadilmaayo hawdka iyo waa ka baxa laakiin meeliba meeshay ama ka leedahay ee ka biyo badan tahay ayuu kusii badan yahay geedkaasi musuusan togaga waana geed libaax oo kale oo geedka libaaxa lagama soo gaadho seexashadiisa hoosta hoose haddii uu ee, hadalad maayo ee, waa ballaataa waa dheeraadaa nooc walba waa u baxaa geedkaas marka geed yaroo sidii sogsogoo aan nafc lahayna waa leeyahay laakiin gobka baxa ee si waansa u baxo waa ta la yihahdaa bilmetel geedkii shirka hargeysa gobkiina ay gashay waa ta la yihahdaa marka geedkan waa geed ammaan doora leh waxaana sii nafc badan caleentiisa oo nafciisa ugu weyni waa caleenta ta labaadna waxaa weeye nafca labaad qaybta uu ka qaato guriga ee ama dhig leh ama alool leh ama haddalad maayo gadow leh ama haddalad maayo ee nooc kastaba ha ahaatee ee ama udub leh ee haweenku ay wax ku samaystaan midhihiisu nafx saasa ma laha waxaa weeye sida xamurka oo kale waa laf keligeed diir yar buu leeyahay waa layska muudmuudsadaa waxa nafahoo aashaan uu leeyahay aan ku tilmaami karo midhihiisa ma ay jiraan intaasaana kaga baxayaan
intaana siciid iyo daahir u gudbin waliba siciid oo takhtar ah oo alaabtaas isagoo ga- gaar u intira saaraynaya intaanan u gudbin waxaan ku darayaa waxaa dhaca maalin ayaan dhaweyd eh, nin saaxiibkaya ayaa xusul nabar ka gaaray marka xusulkaa nabarkii markuu ka gaaray halkan suxulkaa markuu gaaray ayaa xidid go-ay xididkaa wuxuu samaystay gal galkii baa halkaas tegey Eh, takhtar baa loo geeyey takhtarkii wuu irbad buu ku muday dhiig buu ka miiray wuxuu yidhi xidid baa kugu furan eh, dhiigaa ka furan Eh, waxaa waa qalaya takhtarkii laba jeer saddex jeer markuu markuu laga dhiiga laga miiraba dhiig wuu ku noqdaa meeshiisii buu tagaa marka gacanta halkaa tagtay meel buuqa oo dheer ayay noqotay eh, eh, xusulkii ama suxulkii markaa waxaa dhacay eh, anigu waan usoo joogay eh, takhtarkii wuu qalay xididadii buu tolay haddana wuu sidaa daayey takhtarka waa aqaan magaciisa ninkii waa aqaan magaciisa waxaa dhacay inuu yidhaahdo eh, ninkii sidii bay isu noqotay meeshadii bay tagtay waan u baqnay waxaan ihi ama wuxuu kaan kare noqdaan oo wuxuu kaan kare bay yihiinoo ama isaguna waa kufay marki marka xiid baa go-an nin ragga ka mid ah oo dhalinyarada ka mid ah oo iska caadi ah ayaa wuxuu yidhi, war naagtayda markay carruurta qan- qundu- qa- qa- qamuun ka bararaan ama qaamuun qashiir ku dhaco ama meel nabar ka gaaray ka bararaan geed soo gada oo suuqa ka soo gada geedkaasay marisaa carruurtii oo bartana takhtar la geyn baa carruurtii bogsataa durba waa ka dheeraya takhtarka marka geedkaasaan keenaya marka geedka ay dhigi jiraa gurigeyga yaalan soo qaadaya waa marin aan geedka marin uyi bal aan ku dhugano anigana dawa soomaali aan ku noqono ninkii waa loo calay waa waa nin odayah oo aad garanaysaan kuligi Eh, waa la soo qaaday geedkii baa la mershay dhowr maalmood anigu rag wax ka mariyaan ku jiray waa hadda waxa dhacay waa cabdullahi nigrome waa taqaanaa nigrome weeye baa faleenka jooga gacantu saasay u dheeraatay waa la mershay laba hal toddobaad intaan la marin ayaa geedkii la waayay gacantii meeshii dheerayd oo intasan leekayd qalinkan way ka dheerayd geed gacanta way ka dheerayd saanay ahayd halkaasay gaartay wuu soo ururay wuu soo ururay wuu soo ururay wuu soo ururay wuu ururay wuu baaba'ay gacantiisa gacantii way la mid noqotay waxaanu nihi war wixii geeda kan takhtarada loo sheegay waxa weeye geed geed mucjisa weye waxa waaye takhtarkii qalaaga ahaa oo weynaa oo san oo ka shaqaynaya saddex bilood afar bilood buu ka shaqaynaya hal sanay gaadhay intaas ninkaas ku noqnoqonaya geedku wax meesha wax ka qaban waaye takhtar wax ka qaban waayeen ayuu inilka boqolle buu ahaa ninka qalay ayuu ahaa ayuu noqday waxba wuu ka qaban waayey waa u sheegnay waxaan warge waxa samcadaas waxma noqonaya samcada sanaa dhaantay ka waran waan dhaweyd wey hadda waxaan mid laba bilo socdood laga soo wareegay ina ka soo wareegtay horta geedkii eh, intaasaan kusii daraya waayo aragnimadaas yaab kale ayaanu ayaan u soo joogay si aan waayaarana u dhimana waa ninga waxaan sheekada sheegay Eh, eh, marka iga raalli ahaada waxaan u gudbinayaa ninka la yidhaahdo daahir afqarsha intaana siciidna dib baan ugu soo noqon doonaa
mahadsanid geedkan la yidhaahdo gobka waa laga sheekeeyey geedku waa geed cajaa'ib qaba waxaana soomaalidu ay dhammaysay markii ay isaga magaciisii gobku sheegtay oo ammaan baa loo dhameeyadoo gobanimadii buu ka yimi waa qodob mid kale geedka kan wuxuu ka baxaa buuraha iyo banaanka iyo hawdka meel walba waa la saaxiib halkaana inuu mucjiso wato ayaad garanaysaa geed bay isku mid yihiin oo si u wada shaqeeyaan waa geedka leedo mareerhka yaa isna buur la saaxiiba oo banaanka la saaxiiba oo dhulka dadibka ah la saaxiiba oo meel walba ka baxa labadaa geed horta inay cilmi gaara wataan ogow waa yahay marka waxa ku jira weli lama gaadhin labada geed